Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz. Saacadda Geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wacan dhegaystayaal waa axad lixda bisha tobnaad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban kuna soo dhowaada barnaamijka madadaalada ergo oo maanta oo kale aad dhegaysataan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a sheeko ku saabsan kurta ama abay-abayda haweenku samaystaan bilaha toddobaad iyo sagaalaad ee xilliga uurka qaybta labaad waraysiga khadar maxamed diiriye oo ah gabyaa da-yar oo ku sugan magaalada boorama waxaad kaloo maqli doontaan qodob ku saabsan guurka hore ee soomaalida iyo siduu ku iman jiray barnaamijka tiknolojiyadda ayaad dhegaysan doontaan sheekada lama huraan balse marka hore kusoo dhowaada warka iyo cabdiraxmaan taysiir
hay-adda maraykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah ee u s aid ayaa shaacisay in dowladda maraykanka ay lacag ku dhow laba boqol toddoba-iyo konton milyan oo dollar oo dheeraad ah ku bixinayso kaalmooyinka bini-aadannimo ee lagu caawinayo dadka soomaaliyeed ee deggan magaalada muqdisho lacagta gargaarka ah ayaa loogu talagalay wax ka qabashada gaajada nafaqa-darrida helista biyaha xaaladaha caafimaad ee degdega ah waxbarashada badbaadinta dadka ku waxyeeloobay qalalaasaha meelaha qaar ka jira iyo abaarta soomaaliya ayaa dhowaan la sheegay inay goosatay dalagii ugu yaraa ee dhanka beeraha muddo shan iyo labaatan sano ah dad lagu qiyaasay laba milyan iyo boqol kun oo qof ayaa laga digay in tan iyo bisha diseembar ee soo socota ee sanadkan ay wajahaan xaalad cuntayari oo daran lix iyo toban carruur ah oo uu soo ritay cudurka jadeecada ayaa toddobaadkan la keenay isbitaalka xanaano ee magaalada dhuusamareeb doctor jibriil maxamed faarax oo qaabilsan qaybta carruurta ayaa rediyo ergo u sheegay in bishii dhammaatay isbitaalka lasoo gaarsiiyey ilaa afartan carruur ah oo qaba jadeecada inta badan carruurta ayaa laga keenay xeryaha ay degan yihiin dadka barakacay iyo deegaana miyi ah qaar ka tirsan beeraleyda gobolka owdal ayaa ka cabanaya ayax ka baabi'iyey dalagii u baxayey sida ay raadiyo ergo u sheegeen qaar ka tirsan beeraleyda ilaa boqol beerood ayuu waxyeelo gaarsiiyey ayaxa saleebaan xasan sacad oo ah guddoomiyaha guddiga beeraleyda ee deegaanka xali maale oo ka tirsan degmada boorama kana mid ah beeraleyda uu khasaaruhu gaaray ayaa sheegay in deegaankiisa ilaa labaatan beerood uu khasaaro xun gaarsiiyey ayaxa wararka arrimaha bini'aadamnimo aad kala socoteen rediyo ergo waanaga intaas warbixinadeenna oo maqal iyo qoraal ah waxaad ka heli kartaan barta aan ku leenahay internetka oo ah radio ergo o r g dhanka bogoga xiriirka bulshada ee facebook iyo twitterkana aad radio ergo ayaad nagu heli kartaan aan dib idinkugu celiyo foosiye cumar barre iyo qeybaha ka haray idaacadda ergo ee maanta iyo madadaalada
aad ayuu u mahadsan yahay dhegaystayaal cabdiraxmaan taysiir oo warkaynuu akhrinayay u diyaargarooba qaybaha kale idaacadda
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weye ergo ha noo soo ergooto hana naga ergooto allahayow hayeel midda noo ergooto ciddaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa hagaag dhegaystayaal sida caadada inoo ahaydba barnaamijka madadaalada ergo waxaynu ku bilownaa mid ka mid a heesaha aan maalinkaasi idiin soo xulnay toddobaadkana waxaan idiin soo xulnay hees ay si wada jira u qaadayaan khadro daahir iyo weliba fanaanka cumar xasan rooraaye
ka dhegayso reediyow ergo idaacadda hiiraan weyn ee magaalooyinka beledweyne iyo buula burde oo gobolka hiiraana saddexda ilaa afarta galabnimo maalin walba
intaa haynoo joogto heestaah ay sidaa wadajirka ugu wada luuqeynayeen khadra daahir iyo cumar xasan rooraaye erge ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhagaysanaya muujada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socon kara qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga heli karaan redio ergodet o r g haddii aan guda galo barnaamijkan aan ku bilaabo waxaa jirta caado dhaqameed soo jireen ah oo ay isticmaalaan haweenka soomaalida xilliga ay uurka leeyihiin taasi oo ah in qaarkood bisha toddobaad marka ay gaaraan inay samaystaan duco la yidhaahdo kurta ama abay abayda ay u yaqaanaan dadka qaarkood halka kuwo kalena ay samaystaan bisha sagaalaad haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada jawhar ka soo dirtay maryan sheekh cabdi dadka soomaaliyeed dhaqan ahaan waxay inta badani aaminsan yihiin dhaqamo soo jireena oo caado ahaan ay ku dhaqmaan sida gabdhaha marka la guursanayo marka ay xaamilada tahay markay dhalayso iyo waxyaabo lamid ah haddaba gobollada koonfureed gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe waxay hooyooyinka qaar aaminsan yihiin caado dhaqameed soo jireen ah taasoo haweenka marka ay xaamilo yihiin ay ku ducaystaan kurxaamilo haddaba aan eegna haweenka aaminsan kuwa casriga ee aan aaminsanayn iyo sida loogu nabi ammaano xaliimo maxamed cali waa mid ka mid a hooyooyinka ku nool jawhar waa soddon iyo shan sano jir waxay aaminsan tahay haddii haweenayda laga dhiibin ama loo bixinin oo aan loo ducaynin marka ay sagaalka bilood gaarto inaysan si fudud ku dhali doonin aniga todoba cunug aan dhalay todobada cunugoon dhalina cunug aan kur laga karinin uma jirto kurtuna waaba iska aaminsanaayo in laga kari waa ku ducaysanaa ilaah baan ku tuugnaay cunugaan kur laga karina markas hataa oo socoo saanta qaado cunuga markau rig rig dhawo dhulka kula dhacaay waxaan dhahnaa kur ma laga karina miyahaan dhahnay waa aaminsanayo ilaahaan iskaga tuugnaa kur la-aanteeda maba jecelnaba maxaa aaminsan tihiin bal haddii kurtaas ee la karin ama la kariyo kurtaas intii laga oo qofto marka laga kariyo waxaan aaminsanahay inay fooshaasba ku dhibtoon ilaahayga subxaana qaadirka s ciyoobo u fududeeyo xaamil bashalaq alla akaadhiga aaba layidhaha qofka markii kurta laga kariyo waaba iska aaminsanayaba kurta marka laga kari qofta foolmaba ku dhibtootaba ilaahayaan tuugnayo waxaan ilaahay ka tabagalna waa ilaah waxaa laga tuugna waa laga helayo mawalawaayo waxaan isu diyaarinaa kurta markaa in iska kariya rabo suuqaan aadaa waa soo adeeganaa badar mis gaduud ahaan soo tumanaa digir gaduudaan soo gadaa saliid macsaraan soo shubaa sixin waa soo gadaa marka oo horeysa ilyaraan soo gadaa unsiyaan soo gadaa cataraan soo gadaa ilyaryahaas madmadoow waxaa lagu xiraa catarka iyo unsigaa gees laaga xiraa sidaasaa markii kurta la kariyo naagaha loogu xiraa haloogu lama ammaanaa alxamdu alshukro marka alxamdulilah waa iska aaminsanayo badar gaduudkaasaan saas u samaysanaya kurtaas haddaan rabna beriisaan ka dhigi karabnaa inkastoo dhaqankani uu yahay mid soo jireen ah haddana waxaa jirta haween ka duwan kuwa kurxaamiyada iska kariya ee ku nool magaalada jowhar waatan xaliimo maxamed xasan oo soddon sano jir ah waxa ay dhashay shan carruura laakiin aan aaminsanayn in kurxaamiyo la yska kariyo xilliga sagaalka bilood ee haweenaydu ku dhowdahay xilliga dhalmada kurta waxaan u malaynaa waa wax layska caadaysto waaye sadaqada ma reebanoo gacanteyda hadday ii furuntaa ilaahayga io umo iqalqiye wax weliba asay xaggiisa waajibka yihiin marka aniga shanta cunugoon dhalay ma arkin waxaan ku dhibtoodana ma arkin reeraha waxay yidhaahaan waa lagu dhibtoodaa kuma dhibtoonno wax weliba xukunka ilaahay xaggiisaay ka jeedaa laakiin dhaqan ay caada ka dhigteen waa ani shan cunugaan dhalay mana bixinin waxaas ileen sidaqada waa banaan tahay waxaa la tilmaamaa haddii gabadhu ee korxaamiya laga bixi waayo kale inay fooshii ku dhibtooto in cunugii oo dhacdhaco kale markuu saanta qaadmaagabo rig dhulka oo yiraahdo sidaasna waxaa la yidhaha war cunugan korxaamiya ma laga bixinin miya sida ay noo sheegeen muslimo iyo balka waran abay macaan horta dhacooga cunuga oo dhacaayo ninba tabartiisa oo dhacaa laakiin waxaa u weyn waqlasha waqlasha wax weliba waqlasha u weyn cunugii markay dhasho islaanta haddii ina loo duceeyo loo waqlalo umalaymaayo inuu dhacaayo laakiin dadka waxay dhahaan cunugaan dhacaayo kur lagama karin miya maahan waxaas waxaan waxa waaye ducada waaye ducada dhiiggaas in la bixiyo cunugaas loo waqlalo loo duceeyo culumo la keeno maro la saaro taasaa arkay aniga ma ogiye cunugayga dhacayo haddaan kurow kaaga dhacay aan irina ma arkin cunugii ugu horreeya uu ugubka ahay xanuun anoo ka seenina laygee isbitaalka markaan tegana alla ma igu dhibinbo galoofal xataa kama gaarinba inta ka dambaysane maasha allah ulum mulisa dhaqmeeda guriga aniga ma aaminsani waxaas waxaas ma aaminsani sadaqada ma reebana in sadaqada midigta la furto waa jeclahay midigta la iska furto ina hableed midigteeda ay furtaa la dhahay midigta aan furana laakiin caadadan oo oo guudweyn abaay iyo abaay guwaasay say tahay iyo maleele maanafaa iyo aniga ma aaminsani waxaas haweenka aaminsan waxa ay leeyihiin koox koox haween ah oo u nabi ammaana xilliga abbaayayda ay iska bixinayaan ama ay ku digrinayaan waa tan shaaciro maka macalin cumar oo ka mid ah haweenka nabi ammaana qasadaan riyaaleewu keeni ani riyaaleewu keeni waana ku digriyaay marka xaamilada oo naagta noqoto oo sagaalkeeda galo waxaa la kariyaay kur awooy haaba aa la kariyaay marka kurta haddii la kariyo dadka haddii lasoo waco jameecada lasoo waco bun iyo cambuulo iyo adnigbo tabartiisa wixiis haayaas bixiyaay dadka jameecadana e min labaatan min labaatanaa lagu meeriyaay aa la siiyaay ninka barkiis waxaas dhiibaa dango danga hadda maba jirta adag ilayar aa uunsi lagu xiraa aa lacag lagu xiraa haa lagu qeybinaa saasaan arki jirnay kooxdiina meeqay ka kooban tahay oo shaacirooyinka ama kuwa digriye ah shaaciryaalka waa badan yihiin aada lama soo koobi karo haye dhaqankan bal ka waran haddii gabadha kor xaamiye ay kari wayso maxaa ku dhacaya
qasada ku dhaceys waxaan horta ilaahaa ku shaqale ma ahobo ilaahaa ku shaqale amuurtaas ilaahaa wata laakiin unaka waxaan caadaysanay ina oon kur oon karsano waxaasaa ku dhacaayo ma dhihi kariyo ilaahay ma iyo ani waa tahay meeqa bilooda la iskaga kariyaa ama shan bilood lix toddoba sagaal waa intee waxaa laskiga kariyaa todoba bilood amba sagaal bilood ha waa tahay makobal waxaa noogu dhufataa laba nabi ammaan oo dhinacaas ah oo laga bilaabo bunka marka la keenaayo waa nigu dhufanaa abooga aada goyta nuuraay a gutu entana gutweyna gutu enta maanafaay badan gaaba haashimowaay a gutu entana gutweyna gutu entana maanafaay gacal ee gudeyna guudweyn ee aa gudeyne manafaa ala weynana waayaala aa gudwe antana gudweyna gudweeg manafaa gacal ee gudeyna guudweyn ee aa gudeyne manafaaadina eboona jafiir waaya aa gudwe antana gudweyna gudwe antana manafaa gacal ee gudeyna guuden ee gudeyne manafaqadanka ebona bilaal waaya a gudweantana gudweyna gudweantana maanafay gacalbada ee gudeyna guuden ee gudeyne manafaalamaana gabtooy mana goodiisooy waaya a gudweantana gudweyna gudweantana maanafay gacalan ee gudeyna guuden ee gudeyne leeli
gogo laayba ku dhige naala aa gudweantana gudweyna gudweentana maanafaa gogoya buneeda ay gamaariye naala aa gudweentana gudweyna gudweentana maanafaa bunka manala keenaayo gogoya buneedka magala keenaayaan ku gaalibnaa guutweenta adoogeedana goyta nuur waaye aw goyta nuura maxamed guri maka iyo guri madiinaas gambarkiisa yaal aw goyta nuura haan ku gaali waay maryamo sheekh cabdi erga reediyo jowhar
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
waa hagaag dhegaystayaal weli ergo ayaad nagala socotaan barnaamijka madadaalada ergo ayaanu weli ku guda jiraa iminkana kusoo dhowaada qaybta labaad waraysi aanu la yeelanay khadar maxamed diiriye oo ah wiil qaba baahiyaha gaarka ah oo da-yar kuna nool magaalada boorame kaasi oo isagu sameeya gabayo iyo weliba heeso wariyaha redio ergo axmed ciil tireh ayaa kula kulmay magaalada boorame islamarkaana la yeeshay waraysigan maansooyinka diiniga ah ee aada samaysay maxaa ka mid a waxaa ka mid a maasooyinka diiniga sameeyey maase la dhahdo xaduyel naftaada oo ah oo ku saabsan waxay ku saabsan tahay horta inaad maxadan mar walba aad xagga ilaahay jalleecdo ood maxadanay dee alla ka cabsi samayso qurux badan tahay adiga oo naftaadii u shaqaysanaya dadaalaya oo de adduunyadana u dadaalayana aakhirana u dadaasho warama tahay marka mahadsadana waxayna xasuusinaysaa un maxadanay aakhiro iyo inay de xaday ninka dambayso maxadanay umay dambeeyo aw aas dambeeyo waxaas mayna xasuusinaysaa sax iyada bal wax yar iiga tari maasada
xad u yeel naftaada xambaarsii wanaaga fiican xishoodkana la ogsoonow xanta ka dhow naftaada xumaanna daa warkeeda xafid wanaagiya khayrka xalaal adigoo arkaaya xaaraan ha u dhool caddaynin hadhowbay kula xumaani xisaabaa kula gudboonaan intaa aan lagu xabaalin hay aad ku tahay adduunka xidhiirhka alle wanaaji xisee qur-aanka iyo salaada xuska nabigeena suuban qulubtaada ka buuxi xakamee iiblays dhankiisa yuu ku cawilin dhankaaga xafiis yuu kaa samaysan xafiis yuu kaa samaysan xilli kasta iska ilaali adoo xaqiri karaya waxaad ku heshaa wanaag waxaad ku heshaa abaal xilliga aakhira la joogo waxaad tahay ruux faraxsan xilkiisii soo guto xajina aan lahayn xurmana lagu dado xabaasha lagu sharfo xagga allana u dhow xaaladdu markay xumaato xisaabaha loo istaago kuwii xumaha jeclaa xaggooda marka la aado xiinkooda laga wareeraa iyagoo xabad xabad u taagan xiskoodii amaan ku joogin waxay ku hadlaan naqaysan xagay u kacaanna jiirin xigtaa caawisana aan joogin marka lagu xidho su-aal xamili wayday naftoodu xanuun badan bay dareemaan inta xarig lagu hogaansho xag daran marka loo kaxeeyo xaajada oo qasantay xifaaltan kuuma yaale xiskaa laga howlgalaa xaadir baa loo ahaadaa xagga khayrkaa la eegaa xubiga laga xadreeyaa xadiiska lagu mashquulaa xukunka lagu dadaalaa adoo subax kasta arkaaya xabaalaha lagu dhammaaday xidhiidh aan kala go-aynin xagna loo kala qadhaynin ha ku xisaabtamin adduunka xildhibaan baan ahaa anaa xoolaha badnaa anaa xaragada yaqaanay xaggaa laguma ogee xambaar oo dhabarka saaro kutubkaaga xayeysi xaggiisa adoo u jeeda xaraf xaraf adoo u qaada minihiisa adoo xafiisan xubnaha diinta dhammeeyey xallad adoo u haysta xaraarad adoo u qaada xisiisiyuu kaa dhammaanin xarkan gaalay adduunka xamxaamanaya dhexdeeda adoon waxba kala tegaynin xasuusnowta kaa dambaysa gabow xisi kaaga doorsha geer xilligeeda joogta xabaalafka loo banneeyey luxud cidna kula galaynin adoy xaaskaagii joogto adoy xeradaadu buuxdo xero madhan baad gashaaye xajisa shahaadadaada xakiimku waa kuu miciime maasooyinka kale ee dareen kale ee aad samaysay adiga sida gaarka kuu soo jiitay ma jiraan oo aad bulshada la wadaagayso haa way jiraan oo maasooyinku dee waa daf weeyaanoo maaso kaloo waxaa jirtaa aan ka sameeyey maxadanay gabar gabartan oo ahayd gabar agoona oo maxadanay hooyadeed ay ka dhimatay marka waxa aan ka sameeyey horta marka ay qofka bini aadanka dee aada aragto eed la sheekaysato maxadanay waayihiisa aada ogaato unbaad samayn kartaa marka gabadhan waa gabar maxadanay hooyadeeda ka dhimatay marka xaalad ay ku sugan tahay iyo dee waad wada dareemi karnaa horta xaalada gabadh ay hooyadeed ka dhimatay xaaladeeda waan wada dareemi karnaa marka kolkaa xaalad caynkeebay gabartaasi ku sugnayd aada maansada ka samaysay gabadha xaalada adag bay ku sugnayd oo maxadanay waxay la kulantaa inaynan dee horta intii wooye way ka maqan tahay iyadoo intii wooye ka maqan tahay ayaa haddana ay u dheer tahay maxadanay dee hadal xun iyo waxyaabahaasa u dheer markaasay iyadoo ii sheegtay kadib aniguna waxaan sidhi ma la dareentid dhibaatadeeda ood maase ka samaysid gabartan hooyoy ammaan baan sidaa adaa duca kuu xambaaray abaal intaas baan hayaa adaan ikaraynin hooyo hooyo adaa igu farxo alxamdulilah yeedhaahda hooyoy marka aan xanuusto adaa murugooda hooyo aduu dhulka kula yaraadaa adaa igu dul baroorata adoo dawadayda jeecel adaa kolba sheekhu yeedha adoo hurdadiiba diiday adoy cunna kaa degaynin adaa walbahaar la liita adaa ii daacado adaan kaa beeramay hooyo adaa uurka iigu qaaday adaa dhabar igu xambaaray adaa naaskana i siiyey adaa i daryeelay hooyo adaa ii dheelmadoo adaa ii dhigbaxoo adaa fool kulul mutaystay adoo u baxay nintaas adaa ii dhol cadeeya adaa ciyaartayda doona adaa wanaagayga raasa adaa dhaxan iga ilaasha adaa hanfi iga xereeya adaa dusi iga dhigto adaa igu qanacsanooyo adaa kolba eesi qaada adaa hoobey igu seexsha adaa igu faana hooyo adaa intii aan koraayay hooyay akhlaaq igu barbaashay adaa diinteenna toosan adaa dawgii rasuulka adaa ii tilmaamay hooyo adaa i akhriya adduun inaan anfaco dadaalo adaa oo xaytay hooyo hooyoy adaan aamusayn anoo habeenkaa maqnaaday hooyoy adaan aamusayn agtaada adoo iga waayay anna ducaan kuu xambaare rabow adigaa awood leh allow qabrigeeda nuuri rabow adigaa awood leh allow jannadaadigee rabow adigaa awood leh allow u shafeeca qaade rabow adigaa awood leh allow dembigeeda dhaaf rabow adigaa awood leh allow toobada wanaaji rabow adigaa awood leh allow magangeli dhankaaga allow magangeli dhankaaga allow kitaabkeeda si allow rasuulkii udgoona allow asxaabihii allow jaar kala dhig hooyo allow udubeeyi hooyo adduunyada ugu sarrayse allow daadahdhe farduus
taama sidaas oo maansadii hooyada ma jirtaa suugan kale ood ka tirisay dadka naafada ah ama heesaad ugu tala gashay
ha waxaa jirta hees aan ka sameeyey way badan yihiin heesooyinka iyo maansooyinka aan dadka naafada ka sameeyey waaba kuwa koobaad aan iyaga diirada saaro marka way jirtaa hees labaad oon ka sameeyey dadka naafada ah wax iga sheeg heesta kuugu dareenka badan leh ay bulshaduna aad ka u dareentay aada leedahay waxbay ka bedeleysaa dareenka dadka bulshada kale okay waxaa ku bilaabmaysaa tani waa adduunyo hadba nooba nooce nasrigii ilaahay nolaha abuuray marna lagama quuste naflaha adduunyada nin wakatigu ceelayo quryana cagala jiro kucadiban adduunke wanasib adduunyadu intaana facuriyane cagaaqugi waydi eebaa umaqaano nasrigooday sugayaan tani waa adduunyo xumiyo wanaagba suu eeba ku qoray sina kuguma seegtay sina kuguma seegtay talaawata ilaa annaa waxaan ku taamaqa hallaa dhowra naafado dhammaan bulshadeena hay gacmahaynu taagno intaana facuriyane cagaahuugi weyday eebba umaqaano nasrigooday sugayaan
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weye ergo ha noo soo ergooto hana naga ergooto allahayow hayeel midda noo ergooto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waxaa inoo soo socda qodobo kale oo uu ka mid yahay barnaamijka tiknolojiyadda iyo weliba guurkii hore sida uu ku imaan jiray balse iminka kusoo dhowaada sheekada lama huraan waana tan ee guddoon wacan
xaaladaha nolosha soomaalida haddii ay noqon lahaayeen nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqan celinta dimuquraadiyadda dowlad wanaagga iyo dibudhiska waxaa soo saaray raadihii la oran jiray irin ee wakaalada wararka qaramada midoobey u qaabilsanaa arrimaha bini'aadamnimada magaca sheekadu waa lama huraan waxay ka hadlaysaa burburkii ku dhacay qaranweynihii soomaaliya kadib dagaaladii sokeeye ammaandarrada baahday kala dambayn la-aanta qaxa dhaca iyo kufsiga sheekadu waxay astaan midnimo u qaadanaysaa tuulo qayaali ah oo ay ugu magacowday tubcaano oo loola jeedo tuulo barwaaqo ahayd oo ay dadka oo dhani ku wada noolaayeen iyada oo dadka aan loo kala xigsanayn qabiil iyo koox mana ahayn mid leh ciidan iyo hub waxay dadkeedu ku wada dhaqmayeen xeerar ay isla ogol yihiin tuuladaas waxay noqotay mid laga qaxo oo dadkii nabadda ku wada noolaa midba meel u jihaysto koox hubaysan ayaa halkaas waddo ka dhigatay dadkii deegaanka degganaana u diiday in si nabad ah ay u degganaadaan dadkii tubcaana ka qaxay ayaa dhibaato kala kulmay meelihii ay nabadda bideen waxaana ay bilaabeen in dib ay ugu soo noqdaan tuuladoodii si nolol cusub ay halkaa uga bilaabaan sheekada lama huraan waxay dadka u bidhaaminaysaa sida loogu baahan yahay lama huraanna ay u tahay iskaashi wadajir walaalnimo cadaalad iyo isqadarin taas oo keenaysa in dadku ay higsadaan nabad iyo horumar
ninkii dhuubow ahaa wuxuu igu yidhi waan kaa daba imaanayaa beerta sii tege muxuu bal ilaa saacaddaan ku maqan yahay wuu igu soo daahay kulana iga raalaho waan kaa soo daahay haddaanba isla hadlaayaba maxaad ku soo dahday walaalow halkaan baan qola yar waxaa sheeke la istaagay waxa dhib male haddase waa ku imaaday haye waxaan kuu belamiyey waxay tahay haa waxaan wataa maanta arrin baryahanoo dambe oo dhan aan si weyn ugu fikirayay uguna taagnay haye kuna fikiraya sidii aan kuugu soo gudbin lahaa aabba faaraxna aad kugu sheegi lahaa haye bal ii wad awalba waan kuugu iqinno xishoodka iyo inaad hadallada qaarkood laga batida sureeray hadaloo dhan lama baqo ee ilaahay maqaadiirtii markaan damcana adiga wax kuu sheego inbaa si wax iga noqdaa waad og tahay marka shirarka la joogo hadallada iyo talooyinka aan ka dhiibto maya dhankaas waad ka wanaagsan tahay waan ogahay inuusan jirin ninkauga xigmad ah ama kuula karti ah ee maxaa kaloo jiro ma aqaano sureeray waa wax aan kaala baqanayo kolley mana garan doono sidii aan kugu soo gudbin lahaa garabna aad igu siin lahay walaalow maxay yihiin waxaas aadan ii sheegi karin tan waa igu adkaatay dhib bayna igu noqotay iska dhaaf dib baan u dhiganayaaye inkastoona hadal aan u hayn haddana wakti walaalow ii sheegnoo hadda maxaa wixii aan kaa dhihi lahay aan kaa idaahdee maad haddaba ii sheegtid alale waa runtaa waayo wakti kalaba uma hayo haye sureeray waxaan baryahaanoo dhan aad ugu fikirayey oo aad ugu fikirayay sidii aan u tahiidi lahaa oo aan u safri lahaa safar ah hanixin adigana sureeray naxariintii baa intaad qabatay haddii wax cusub lagu sheego dhanka naxis safar ma aha wax laga naxee waa uun damac rag iyo sidii uu ugu horumarin lahaa noloshiisa alla taataa ima qasheenin aniga waxaad ii ahayd rajadii iyo xidigii aan daawanaayey ma anigaaba islahaa arrin caynkaana ayuu dhubow kuu soo bandhigayaa alla beerka alla wadnaha abaayo qalbiga ha iga jibin oo igu dhiirigeli arrintan dhallinyaro badan oo sidayda ah ayaa wada baxay oo wada tahriibtay anigana kuwaasaan ka mid ahay meeqa ayaa tahriibka ka soo laabatay sow ma ogid inay badaha ku daateen oo ay ku dhinteen sow ma ogid inay lamadegaanyo aanay aqoon u lahayn ku halaagsameen meeqa ayaa libaaxyo ku cunay meeqa ayaa xabsiyo aan la aqoonin cibrigoodii ku dhammaystay meeqa ayaa markii intaasoo dhib iyo qaxar ay soo mareenna kadibna dib loo soo tarxiilay waxaasoo dhan sureeray way jiraan laakiin tahriibka dhibka keliya ha ka fiirine iminka inta tahriibtay ilaahay khayrka waafajiyey oo dadkooda wax soo taray ogsoonowna qof waliba wixii ilaahay u qadara ayuu mudan doonaaye haddii ay beeraheennii sidaa u baxeen oo tubcaana ay barwaaqo tahay aniga iyo adigana aan ballan kala marnay maxay yihiin dhuubow waxa ku eryaaya iyo shayddaanka dhegta wax kuugu sheegay sureeray marka hore ballanteenna waa noo sideedii shayddaan dhegta wax iigu sheegana ma jirto ee tan waa tala rageed meel aada filayn bayna ka dhalataa soomaaliduna waxay tidhahdaa raggu socodku waa u door hadduu mawdku daayee waxaad og tahay inuu calibaashi joogo wuxuuna wadaa mashruucyo kala gedisan ee maad la shaqaysatid isaga iyo dadka oo dhanna adiga way ku aaminsan yihiin maxaa safartan kuugu wado waa jirtaa hase ahaatee aniga oo og baa taas ku talagalay aan ku darasiiya barwaaqada taalla tubcaano waxay u baahan tahay nabad haddiise ay dhinacyadaada oo dhan nabadi ka jirin mar kasta waxaad halis u tahay inay dhibaato ku soo gaarto oo haddii la rabo dadkii inay nabadda ka shaqeeyaan ay dibadaha iska wada aadaan maxaa la yeelayaa waxyaalaha aa u tahriibaya dhan baaba kam- ay ka mid tahay inaan adiga iyo reerkaba u sameeyo nolol degan dibaddana aan uga soo sahmiyo meelo fiican ee hay celin sureere oo hadda goorma ayaa dhaqaaqaysaa waa yaabe
abaayo dhallinyaradii aan israa'iil ahayn waa diyaar marka ay isoo wargeliyaanna waan dhaqaaqaynaa dhinaca aaba faaraxna adiga iga xigsan doona oo dhinacaas wax kasta ugu sheegi doona ee abaayo ha isqalbi xumayn waa waxaan haba yaraatee aanan filaynin oo kadis igu noqotay wax kaloon sameeyana ma garanaye ee sidaad jeceshahay baan kuu samaynayaa waad mahadsantaa abaayo aad baad u mahadsan tahay dadka kalena ha u sheegin arrintan surar oohinta iska daa abaayo oohinta iska daa waa adiga awga iyo ballantii naga dhexaysay ujeeddada aan u tahriibayana waxaan rabaa inaan mustaqbalka nolol fiican ku wada noolaano ee ii samir wax badan baan kuu qaban doonaa haddii ilaahay idmi oohinta la iska daa waa ma iloobi doontaa dhuubow xabase ma ahanin haddaad ogsoon lahayd heerka iyo qiimaha aad agtayda ka leedahay hadalkaasoo dhan imaad dhahdeen waxaan si u malaynaya sureer inaad si fiican iyo taqaano laakiin maanta waxaa ogaaday inaad weli aqoon igu kaa dhiman tahay ha oogin oohinta iska daa imisaa tagtay aan dib loo sii arkin
asalaamu calaykum seeleeye وعليكم السلام مد علي وهيه وربل سودا وو ilaahay mahadiis haddii ba'di i rooble isla roogtaan lamaadin bafsiin fadaaye haye madcaliyow ma wax dhiba ayaa jira may bataawee ni doog godoobsiinka hayna arantan cusub oo haka zaa'idii tub aana هيه ما واحد يبقى هباجر انه فافاي عرنتا dadkii beledka mayaa asiibay cudurkun leeraw shubanka oo weli are- ariinyo eedanka badan
hadda ayaanu ka wada hadlaynaa anigii awluur arrinkaas ee ma wax kaloo saa'id oo soo kordhay ayaa jira haa may buwahan wala ana hatahadsiinka roori ini walaahaylaku qobada koroti degdeg aliinka qobada may weelidhe meelo kale oo degaanka kumid e yalla haka aragii shubankaas dadkiina ma gordaayaan sida liinka horseedaw
mad caliyooba waa sidaad sheegtay weliba waxaa taas ka sii daran dadkana soo kordhegayo xoololayda ah oo iyagu haba yaraatee wax fikra arrintaas aan ka haysan haa may buwaha may banfaylaada faday ini si degdeg ankateena lankii alibaash eraayen oo haku usun walaagi usa haaya alla ilaahay fadhi nooga yaal waxaa kaloo jiray kulan aan horay calibaasha u wada galnay oo isagu haya xoogaa dawo ah oo uu horay ugu soo talagalay ana may ba ila'taa ini alibaash inseeno walaagi usniin haaya haku usun waa saasoo arrintaas waa mid saxa weliba waa si degdeg ah in hay-adaha deeqda bixiya oo samafalka ah loo diro qayladhaan degdeg ah si ay waxay heli karaan dadkan u taraan inta ka horaysa maxaanu sii qabsan karnaa inagu haddaan nahay reer tubcaano horta aniga waxay ila tahay ninka la yidhahdo roblow haa in dadkaas shir degdeg ah horta laysugu yeero haddii ay ahaan lahayd xoolo dhaqato iyo beeraley gebigoodba waan gartay deegaankao dhan waa inay isu yimaadaan waana in dadkaas loo qabto seminaar iyo casharro ku saabsan ka hortagga iyo daaweynta shubanka iyo wixii talo kale ah ee loo heli karo haa taas tala eedan faylow walkala niinheri male lamaadas lamaadaas arrimood iniki dadaalnawu Hai.
ini shirkaas lambahan ku hirnay la iniska kooyo Gartay.
iyonay ini qaayla dhaang la deersiye caalamka aniga ha laygu hadleeyo inaan si degdega calibaasha ugu tago oon ugu sheego inay arrintii ka soo dartay oo aanan uusan noo harin wax wakti oo dambe anina heya hallaayo ini ana dadka wada deersiye sidii shirkaas lahan ku wada qaybgalo fadi meeli an andeero korneena ciyaalka adeejiye oo andire haye haddii ilaahay idhahdo sidaas bay noo ahaanaysaa sidaas baanu isku ognahay okay sidaa iyo labadaba
dadka jooga magaalooyinka dhuusamareeb guruceel iyo matabaan waxa ay raadiyow erga ka dhegaysan karaan maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo mawjadda f m ee raadiyow galgaduud
wahagaag dhegaystayaal sida caadada inoo ahaydba barnaamijka madadaalada ergo waxaynu ku bilownaa mid ka mid a heesaha aan maalinkaasi idiin soo xulnay toddobaadkana waxaan idiin soo xulnay hees ay si wada jira u qaadayaan khadra daahir iyo weliba fanaanka cumar xasan rooraaye
barqaadaan isbaranaa bil
ergoogto hana naga ergoogto allaha yow khayeel midguryo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa tahay dhegaystayaal weli erge ayaad nagala socotaan idinkoo naga maqlayo mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socon kara qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio wergodot o r g iminkana kusoo dhowaada waraysi ku saabsan sababihii ama qaabkii uu ku iman jiray guurkii hore ee ummadda soomaalidu dhaqan ahaan waxaa inoo soo jeedinaya ama inoo sharaxaya yuusuf shaacir oo aada ugu xeel dheer arrimaha dhaqanka guurkaa hore sababo badan ama waddooyin badan ayaa raggii hore u mari jiray intaynaan isaga dhex gelin bal waxaynu marka hore dul maraynaa waddooyinkii ama sababihii uu ku iman jiray ilaa dhowr iyo toban waddo oo kala jaadjaadah ayaa guurkaa hore ku iman jiray haddii aynu siro dul taagno mar wuxuu ku iman jiray gaadashu iyo toyashu marna wuxuu ku iman jiray dumaal iyo xigsiisa marna wuxuu ku iman jiray heerin iyo gelis marra wuxuu ku iman jiray dun xidhasho iyo xadhig xidhasho marra wuxuu ku iman jiray godob reeb iyo ku qaadasho marra wuxuu ku iman jiray dhaahin dhowr iyo toban qodob oo noocaasa ayuu ku iman jiray oo midiba leedahay golaheeda iyo geedkeeda iyo dadka ku kulmaya ay leedahay marka la leeyahay gaadasho imaka af soomaaliga waaba iska sii daba yaro isagaaba u baahan sharaxe gaadasho marka la leeyahay waxa weeye xulasho sahamin uu ninku ka bogtay waa nin isku kalsoon oo hadday yara tahay iyo hadday xidhiirtinimo tahay midna aan ka baqayn oo dabadeetana gabadhii u soo geed fadhiistay oo xushay oo reeraha sahamiyey oo gabadha hidaraacay oo si wacan uga bogtay ayaa la odhan jiray ninkii hebel wallaahi gabadhaa waa gaatay gurdoon haddaad tahay asaad guuyo bixinayso waa gaadan jiray naag ninkii goosan karaya gaadashadu taasay ahayd toyashaduna waa la midoo iyaduna waa uun kama foga iyana macno ahaan kama foga laba kalaa jirayoo la tegis iyo dhabargaraacis baa iyana jiray la tegistu inankii iyana intii baa heshiiyey dabadeetana wuxuu doonayaa inanku inaanu odayaal iyo geed midna aanu marin ee inanta ula fiidgudo laba sababood baa ugu weynaa sababaha inanku inanta ula tegi jiray kow waxla'aan inanka oo faramaran oo ka baqaya hadduu inanta u soo geed fadhiisto ama reerkooda weyddiisto in loo diido laba inanka wax waa hayaabee reeraha xurgufi ku kala dhex jirtaayoo hablo hore ama guur hore yaa laysku yar xumeeyeyoo reerkan inantu tahay baa wax tirsanaya dabeedna wuxuu isleeyahay haddii aad u soo geed fadhiisato dee xeerkii baa lala soo baxayaayoo dabeetana inanta waa laydii diidaya taasna way sababi jirtay inuu la tago dabeetana inantu yananku intay fiidka heshiiyaan ayaa laysla gudi jiray iminka baryahan dambe waxaa la soo yar kordhiyey hibadaa iminka dib loo soo doonaayo waxaa la yidhahdaa inantii annaga ahaynee noo hibeeya laakiin berigii hore hibadaasina ma jiri jirin ee marka meel la marinaya wadaad loo gelin jirayoo waxa la yidhahdaa masaafaa jiri jirtayoo wuxuu odhan jiray ilaa intaad soo wadayoo ilaa intaa markuu yidhahdaa buu odhan jiray waa ku mehersamaysaayo saasaa dabeetana laysku guursan jiray la tegis bay ahayd dhabargaraacis baa iyana jirtay dhabargaraacistu waa la tegistiioo ka yar duwanoo khasab ku jiro inantii inanka waa wada hadleen mudday sheekaysteen inantii baa yar jiitatay laba sababood mar waxay doonaysaa inaan lala tegine xagga reerkooda la maro oo loo soo geed fadhiisto inankuna taa uma jeedo ama taa dooniba mayse nin kalaa isna dhinac kale kaga jira oo ay sheeko la wadaa dabadeetana labada nin kay raaci lahayd baana weli go'aansan oo labaclaabcaba arrinteeda ku jirta marba ballan bay u qabanaysaa inankii inankii markuu arkay jiitanka ayuu afar nin oo ay ilmaadeen yihiin ama shan nin soo kaxaystaayoo yidhahda war gabadhi caawa halkaasaan ku ballannaye ila soo afduuba halkii baa loogu yimaadaa gabadhi afkaa la qabtaa ul baa lala dhacaa dabadeetana marka laga fogeeyo reerihii yaa la siidaya la yahaa soco dhabargaraacis baa la odhan jiray waa guur khasab ku jiro laakiin ma badnay ma badnay la tegistaa ka badnay dumaal iyo xadhigxidhashaa jirtayoo dumaashu waa marka ninkii walaalkii dhinto ama inadeerkii ama adeerkii adigu ninkaasi markuu xaaska ka dhinto ninkii cid ugu soo dhow yaa dumaalaya kow marka hore waxaa dumaali jiray walaalkii weliba walaaluhu hadday dhowr bahood yihiin bahdii uu ninkaasi ahaa yaa dumaasha leh haddii la kala weyn yahay ninka weyn yaa leh waxa la yidhahda muddayaa jirta muddayo muddayo waa sida dumaashu isu kala loo kala xigo oo iyadoo walaalihii joogaan dee inadeerka iman maayo haddaan inta la shiro lagu heshiinin inadeerka iman maayo haddii walaal la waayo inadeerkaa imanaya haddii inadeer la waayo waxaa imanaya aya dumaal inankii uu adeerka u ahaa odaygu ayaa islaanta dumaalaya waxaa looga jeedaa dumaasha inaanay carruurtu gacan kale ku dhicin ama ninku hadduu xoole ka tago xoole meeshay joogaan aanay xooluhu wareegin sidaasaa loo yidhi dumaali waa dabar carruureed xigsiisanna waa un la jaadoo waa gabadhii oo dhimatay unoo dabeetana gabadha walaasheed la siiyo si aanay gacan kale carruurtii iyadana ugu dhicin iyaduna waxay ku xidhan taha labaduba inkastoo dumaashu ay yar kala duwan yihiin xagsiisan waxba faraq baa u yar dhexeeyo dumaashu iyadu dee reeri bay la taallaayo waa laga yaabaa nin inay diiddo ama laba diiddo laakiin raggoo dhan ma diidde dee marka dambe ninunbaa lagu lagu hagaajiyaa laakiin xigsiisanku haddii ninka iyo reerku markii hore aan isku wacnayn waa adag tahay siduu gabadh labaad oo xigsiisana uu helaa oo haddii ninku nin qallafsan ahaayoo reerka ay aanay isku sanbannaanayn gabadh labaad ma halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadannimada
waa tahay dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka ayaa lasoo gaaray kusoo dhowaada barnaamijka tiknolojiyadda oo toddobaad walba aad dhegaysataan waxaa soo saaray soona jeedinaya cabdixamiid cabdicasiis
kulan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka teknolojiyadda ee raadiyo ergo waxaa kula socodsiinaya anigoo ah cabdixamiid cabdicasiis qodobada aan idinku haya toddobaadkan waxaa ka mid ah shirkadda uber oo tijaabinaysa barnaamij cusub oo noqon doona madal ay ku xidhiiraan dadka shaqadoonka ah iyo fursadaha shaqo barnaamijka tiktok ee laga leeyahay dalka shiinaha oo mamnuucay xaysiimaha siyaasadda salka ku haya iyo weliba twitter oo tiray ciwaano faafinaya howlo argagixiso waa hagaag dhegeystayaal qodobkeeni koowaad shirkadda uber ayaa tijaabinaysaa barnaamij cusub oo noqon doona madal ay ku xidhiiraan dadka shaqadoonka ah iyo fursadaha shaqo inkastoo adeegooda tagsiga ay soo food saarmeen marxalad adag barnaamijkan oo lagu magacaabo uber waks ayaa laga heli doonaa shaqooyinka yaryar sida nadiifinta iyo shaqooyin kale oo aan u baahnayn xirfado badan dadka codsanaya shaqooyinka ayaa ogaan karo mishaarka shaqada iyagoo islamarkaasna isku barbardhigi karo xiliyada shaqo nooca iyo mishaarka barnaamijkan ayaa marka hore lagu tijaabin doonaa shikaago ee dalka maraykanka waxa ay la tartami doonaan barnaamijyo badan sida wanolo wakbob iyo shift gig oo dhammaantooda bixiyaan adeegyo kale uber ayaa sheegtay in malaayiin shaqaale ee dalka maraykanka ay ku xiran yihiin hay-adaha shaqaalaha si ay u helaan shaqooyinka sidaasoo kalena ay aaminsan yihiin in isku xirka shaqooyinka iyo shaqaalaha loo sameyn karo hab fudud oo hufan dhinaca kale shaqo bixiyaasha ayaa heli doona dad badan oo khibrado kala duwan leh oo diyaar u ah shaqooyinka qodobkeen labaad toddobaadkan barnaamijka tiktok ee laga leeyahay dalka shiinaha ayaa mamnuucay xayisiimaha siyaasadda salka ku haya barnaamijka tiktok waxaa sameeyey shirkadda beijing technology wuxuuna kuu ogolaanayaa in aad samayso wadaagyo muuqaal ah oo gaagaaban barnaamijkan oo markii ugu horreysay lasoo bandhigay sanadkii labadii kun lix iyo tobanka ayaa gaaray hal bilyan oo isticmaalayaal horaantii sanadkan waxaana si baahsan looga isticmaalaa dalalka aasiya iyo weliba africa blake shanley agaasimo ku-xigeenka shirkadda tiktok ayaa qoraal ku sheegay in aysan ogolaan doonin xayisiimaha dhiirgelinaya ama kasoo horjeeda musharax hogaamiyo dal xisbi siyaasadeed ama koox ama xitaa maamulada heer federaal gobol ama heer degmo wuxuuna sidoo kale sheegay in ay aqbali doono heshiisyo ama xayisiimo la xiriira siyaasadda qodobkeen ugu dambeeyey toddobaadkan bogga internetka ee twitter ayaa sheegay intii u dhexaysay julaay iyo disembar ee sanadkii hore in uu xanibay ciwaano ka badan boqol iyo lixdan iyo lix kun ciwaanadaasi ayuu bogga sheegay in ay soo dhigeen wadaagyo la xidhiira falal argagixiso bogga facebook google iyo twitter ayaa sharci dejiyaasha dalal badan oo caalamka kala kulmeen cadaadis si ay u masaxaan wadaagta xiriirka kala leh argagixiso iyagoo u hanjabay haddii ay sidaas samayn waayaan in ay wajihi doonaan tilaabo sharci oo adag ciwaanada la xanibay waxaa boqolkiiba sagaal iyo toban ka yaryihiin tirada ciwaanada uu bogga xanibay lixdii bil ee u horeysay sanadkii hore taas uu dhammayd laba boqol iyo shan kun warbixintiisa ugu dambeysay ee daahfurnaanta ayuu twitter ku sheegay in aaladaha farsamo ee bogga ay soo bandhigeen natiijooyin wanaagsan iyadoo kow iyo sagaashan boqolkiiba ciwaanada dadka u ololeynaya argagixisada la tiray wadaagyadooda ka hor intii aysan si shaac ah u daawacmin ku-xigeenka madaxa siyaasadda dadweynaha ee twitter senate maxweyne ayaa sheegtay in sanadba sanadka ka dambeysa ay hoos usii dhacayso tirada ururada argagixiso lala xiriiriya ee bogga isticmaalaya waa hagaag dhegaystayaal waxaan soo gaarnay gabagabada barnaamijka teknolojiyada waxaa kula socodsiinaya anigoo ah cabdixamiid cabdicasiis dhegaystayaal haddii ay jiraan fariin ama aragti ku saabsan barnaamijka teknolojiyada waxaa fariintaada noogu reebi kartaa nambarka gaaban ee laba kun iyo labaiyo toban waxaana kaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan magahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
erga waa ergadaydii erga waa